maya waxay haba jiraan maanta waxaa weeye waxaa dhacay rabshad rabshadaasina waxaa weeye rabshad annaga nalagu sameeyo nalagu bilaabay labada weyd oo meeshan dee si nabadgelyo ama muddo lagu joogay waxaa jirta marka dad fayaaba oo shacaba oo isu dayay maaragtay inay dareenkooda muujiyaan oo maaragtay nooc mudaaharaad ay sameeyaan marka magaalada bendow ay iska ahayd marka xaafadii anigu aan ka deganaa magaalada laygu soo weeraray oo maaragtay dagaal laygu sameeyey yaa ku soo weeraray dee waxay soo weeraray maaragtay waa axmed nuure ciidankiisii maxaa keenay in weerarkaasi uu dhaco de weerarkan muddadan uu iska socday ninkani waxa weeyaan hawshana baryahan wuu waday annaguna waa ogeyn dulqaadka ayaa dhammaaday nimanka magaalada waan ka saarayaa sheekooyinka baryahan oo dhamma wuu waday wuu maqnaa wuu yimid habeen horuus wuu yeehay ciidankiisi saraakiishiisa wuxuu yidhi nimanka magaalada joogaa in laga bixiyaa laakiin cabdinaasir sida aan wararka ku hayno adiguna aad sheegtay magaaladu saaka bandow ayay ahayd oo wafdi heer sare ah ayaa la sugayey oo kulamo la qaadan lahaa maamulka idinna waxaad diidaneydeen kulankaas oo dadkan isu soo baxay idinkaa soo abaabulay adeer annaga wafti jeceyli waxaas warbo maanan hayninba dadka annagu maanan abaabulin dad la abaabulayna ma jiraan dadka barnaamijka way damceen laakiin bandow ween magaaladu dad maba bixi karinba magaalada bandow waa laga dhigay xalaynimo bini aadan bixi karaba ma jirinba dagaalku sidee ku bilowday marka dagaalku wuxuu ku bilowday waxaa la yidhaha daandaansi baana lagu sameeyey annaga annaga xaafadahan degannahay amnigoodana wuu fiicnaa dadku waa ogtaha dhaqdhaqaaq baa jira ciidan baa nagu soo dhawaaday ciidanka nagu soo dhawaaday baa annaga xabada nagu furay kadib maxaa dhacay de kadib maxaa dhacay annaguna wixii markaa dhalinyarada ahayeen xabado waa la rido de meesha ciidan maa joogay laba ciidanoo nin war watay nin kale waa ku rigayaa marka meeshani waxa weeyaan annagu waa muddaan ka shaqaynayna nabadgelyada dadkan inay wada noolaadaan meeshan wax ka dhacay waad ogeyd arrin siyaasadeed baa ka dhacday doorasho halkan kama dhicin doorasha rabnaa inaan ka shaqayno ay dhacdo tii baan anagu ku taagannahay axmedo wuxuu ka shaqaynayaa oo qabiil uu abaabulaya oo rabaa dadka inuu isku laayo oo barnaamijka uu ka hortago isagoo raba ujeedooyin gurcaan uu ku leeyahay maaragtay inuu ku gaadho oo ay ka mid tahay wuxuu waday hadda beryahan oo dhan ka hadlaya maarata go-aalaan qabanaya intaan qabanaya waa laysoo waxaynaya waa lay hubaynayaa waa khiyaali been oo waxbaa ka jirin waxaasuna waa wax annaga nagu socda waa ognahay waxaan uga digayaa arrinta noocaas oo kaleet falalka noocaasaan uga digaynaa meeshan annaga hadda ninna noo dawladin kara ma jiraan axsaanka iyo wanaagga haddii uu wax tari waayey annagu qaabka kale loo tacaamulo waa naqaanaa iska horimaadkii dhacay xaggee ku dambeeyey wallahi daxbadda hadda waa joogsatay waxa weeyaan annaguna de inay joogsato waa ka shaqaynay kolley dad ku dhex jirjiro oo odayaala waa jiraan barnaamijkaana hadda ma rabna inuu sii socdo xabadda ee dagaalkaas uu sii socdo khasaaro u batay ma doonayno khasaaraha dhacay marka hadda maxaad nooga sheegi kartaa weli ma qiimayn karta khasaaraha qaabka wax u dhaceen ma qiiman karaya hadda